إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحصان إلى يوم الدين أما بعد الحديث التاسع والثمانون بعد ثلاثمائة رواه البخاري ومسلم عن رافع بن خديج بخاري مسلم waxay ka wariyeen raafic ibni khadiij radia allahu canhu qaala inuu yidhi kunnaa waxaan ahayn maca rasuulilaahi rasuulka ilaahay la jirkiisa sala allahu calayhi wasalam rasuulkaan la jirnay bidilxulayfa meesha magaceeda la yidhaha dalxulayfa dalxulayfadaasoo min tihaama tihaamo xaggeeda ka ahaatay oo laba dulxulayfaa jirta mid waa midda miiqaadka ahoo laga soo xirto xajka iyo cumrada madiina marka laga yimaado taas maahan tanu tana waa mid kale oo xalfada waa geed magaceed geedkaasu meeshuu ka baxaa marka layska yidhaha xulayfa marka midda madiine maahane waa mid kaloo tihaamo ku taalla middaas ayaan joognay annagoo rasuulka la soconno sala allahu calayhi wasalam jihaadaa lagu jiray markaas fa asaaba naasa dadkii waxaa asiibay juucun gaajo dadkii marka gaaja ku dhacday waa gaajoodeen dadkii gaajo adagaa ku dhacday xaalad adag oo aad u dhibaato badan ayay ku sugnaayeen xagga dhaqaalaha marka laga hadlayo fa asaabuu waxay heleen dadkii ibilan geel iyo waqanaman arig waxay ka heleen oy meeshay ka heleen magaaladii ay ka qaniimaysteen aad iyadoo loo gaajoonaa ayaa ilaahay inta cadowgii jabiyaya waxaa laga qaniimaystay geel iyo carig marka faasaabu way heleen ay qanimu waa qaniimaysteen weeye ibilan geel iyo waqanaman carig qaniimo marka la helo marka qaniimadii waa xaq mushtarag ahoo ka dhaxeeya qaanimiintii qaniimaystay iyo weliba khumuskii oo qolo kale iska leedahay xuquuqda caamka ah ummadaha ka dhaxeeyana ma bannaana in la yska isticmaalo ayagoon idankooda la helin oo aan si sharciya lagu qaybin waxyaalaha ilaahay naarta ku ballanqaaday ka mid tahay hantida caamka ah ummadda ka dhaxayda waa hantida soomaalidu ay tiraa hantida dowladda ay tiraa hanti dowlad waxaa la dowladdu waa shacabka un marka haddaad maqasho hanti dowladeed waa hanti ummadda ka dhaxayda qaniimaduna waxay ka dhaxayday intii qaniimaysatay iyo shan marka loo dhigo meel ka mida oo dad gaara ilaahay siiyey marka hantiyaha noocaasa ilaa la qaybiyo qof walba qaybta sharcigaa la siiyo in la cuno naara lagu helaa nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi aakiro waxaa dhici doontaa qof halkaas hal geela ku sida hal geela usurka ku sidaa ilaahay baa fadeexaynaya markaas iska oolaydaa hashi markaasuu leeya rasuulka allow ii gargaar markaasaan leeya kuuma gargaari karo diinkana waa ku soo gaarsiin waa anigii kuu sheegay hantida caamka ah ummadda ka dhaxayd ayaan la cunin waa diiday maanta waxba kuma qaban karo marka waxaa imaanaya mid faras inta ku sida mid neef lo-a surka ku sida mid neef ariya sida qof walbaaba shaygii uu qiyaanay waman yaqlul ya'ti bimaa qalla yowma alqiyaama qof alla qofkii wax qiyaamay wakhaasatan hantida ummadda ka dhaxayda qiyaamay asagoo surka ku siduu qiyaamaha keena meeshaasuu keenayaa oo le rasuulka lowii gargaar markaasaa le rasuulkuna kuma qaban karo waxba diinkiina waa kuu sheegay adigaa xuduudda ilaahay ilaali diiday adaa ka joogi diiday xaaraanta waa arrin marka khatara marka fiiri dadkii aaday u gaajoonaayeen haniimadii qayb ka mid ahay qasheen marka oo lays yidhi bal ciidanka kollayba iskale qaniimada badankeedii ha la cuno fiiri taas xatamada waa diidi doona fa asaabuu dadkii waxay heleen ibilan geel iyo waqanaman ari wa kaana nebiyu nabiguna wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam fii ukhrayaati alqowmi dadka meelaha ugu dambayda sidaasaana nabigu ahaa jiray sala allahu calayi wasalam marka ciidanku socdo mar kasta waa u dabamari jiray sababtoo ah dadka tabarta yar iyo waa u dambeeya qofaa hara qofaa jirana qofaa gaadiidkii ka hallaaba marka waxaasoo dhan inuu caawiyu raba marka qofka ciidanka ka amiirka inuu u dambeeyo oo dadkaas tabarta yar iyo qofka gaadiidku ka hallaabay iyo qofka ciladu ku timid iyo kulligood uu asagu soo gacan qabto soo tabantaabaa laga rabaa marka ciidanka waa u dambeey jiray nabiga sala allahu caleyh wasalam wa kaana nebiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam fii ukhrayaati alqowmi facajaluu way degdegsadeen dadkii wadabaxuu way gowraceen xoolihii gobolka mid ah wa nasabulquduura digsiyadiiay dabka ka taageen digsiyadii ayay dabka ka taageen oo ay ku tuurteen durbaba xoolihii ka dhexeeyey ummadda inta qaleen faamare nebiyu nabigu wuu amray sala allahu calayh wasalam bilquduri digsiyadii karsamaayey fa ukfiyat waa la daadiyey maxaa yeelay waxaa lagu qalay biduuni idni sharciya waa hanti oo dadkii iska laha aan laga idmo markaa qofka qaladka sameeyo waa in lagu ciqaabo dhallinyarada gabaal sheekaynayda qayr badan allah in siiyo soo dhowaada sheekada iyo qosol iska daaya diinkiina dhagaysta allah inin sharfo marka nabigu wuxuu amray in la daadiyo in la daadiyo oo gab la siiyo amray fiiriy sidaas daraaddeed waxaa imaamka mase qofka madaxda ciidanka kaa xaq u leeyahay qalad hadday sameeyaan in uu ciqaab nuuc ciqaaba ku ciqaabo ciqaabkiina waxaa ka mid ah in la daadiyey waxay karsanayeenoo dhan oo gab laga siiyey waa nuuc tacsiir ah uma qasama kadibaa nabigu qaybiyey geelii iyo lo geelii iyo ariga xoolihii la qaniimaystay uma qasama nabigu waa qaybiyey facadala wuxuu la simay casharatan toban oo min alkhanami ari ah bibaciirin neef geela marka xoolihii in laysku qiimeeyaa la rabaa toban neefo ariga meelaa la taagaa neef geelana meel waa la qiimo eg yahay wey waa la qiimayna marka waxaa la rabaa inta la qiimeeyo laba shay oo isla qiimo egba meel la dhigo oo la simo kadib waa loo qori tuuraa dadka midkii ku soo aadu qaadana fanada waxaa cararay minhaa geeli xaalu ka mid yahay baciiru neef geel ah neef geel aha cararay marka fa darabuu dadkii way raadiyeen hu neefkii fa acyaahu wuu daaliyey waa la cayriyey waa la qabo waayey neef oo dadka xoolaha waxaa ku jira bayr oo iska cararo sida ugaarta oo aan la qaba karin ayaa ku jira wa kaana waxaa ku sugnaa fi lqowmi qowmka khayrun farda yasiiratun yar macnaha hadalkaas wuxuu cudurdaar u yahay sababta loo qaba waayo waxaa ka mid a farda badan inaan lahayn dii farda badan la heli lahayn ta dhinacyada looga cayriyaa la qabana marka farda badanna lama hayn oo lagu cayriyo fa ahwaa rajulun ninaa u qasday fa ahwaa bimacnaa qasada rajulun nin ayaa ula qasday ninkaasoo minhu ciidankii ka mida bisahmin leeb faxabasahu llahu ilaahay baa leebkii ku qabtay ilaa leebkaaga haddaan alla ku aadin ku aadi maa ilaahay waa in loo tiiriyaa xoogga iyo xeeladda oo qofku uu iska beryeela xoogga iyo xeeladda ilaahay baa xoog iyo xeeladda iska leh marka fiiriya fallaaru ku riday allah ku qabtay uu yidhi raafic ibnu khadiij waa in ilaahay loo tiiriyaa awoodda neefkii cararay si kale dib lagu qaba waayey sida ugaartii sida ugaartii aan soo marnay xalay oo kale aa la toogta maxaa yeele ugaaru noq ugaartuba mogta waa xalaale waa duurjooga waa cararan wax kale carigii geela uguma duuna waa cararayaano inta lasoo qabto sida ariga looga gowrici karo sidaasay ugaartu xalaal ugu noqoto inta fallaar lagu dhufto bismillahi la yidhaah in la yska cuno iyadoo mayda haddii loo tago xoolahana neef alla neefkii ugaar oo kale noqdo carara ugaartuu ku xugiy sida ugaartoo kale wey hub wixii lahayaa lagu ridaa marka bismillaahi yaana laleeyahy marka la ridaa khalaas marka isagoo mayd hadii loo tago waa la cuna waa la cuna fa qaala nabigu wuxuu yidhi inna lihaadihi lbahaa'imi xoolahan awaabidda kuwa cararaa ku jira kuwa cararoo bayr ah oon la qaban karin ayaa ku jiro sida ugaarta u carara xoolahan awaabidda inna lihaadihi lbahaa'ima xoolahan awaabidda kuwa carara ayaa u sugnaaday kuwa carara ka awaabidi lwaxshi sida duurjoogta u cararto ugaarta duurjoogtaa siday u cararto famaa kii nadda calaykum idinka carara minhaa xoolaha xaalu ka mid yahay fasnacuu ku sameeya bihi neefka carara haakadaa sidaas xugun caamuhu nabigu ka dhigay sala allahu calay wasalam neef la qaba karo ma banaano fallaar lagu dhifto ama xabad lagu dhufto laakiin neefkii la qaba waayo sida ugaarta u carara ugaartu ku xogeyn sida ugaartaa loo toogana bismi illaahi laleeyahay isagoo meyd haddii loo tago waa la cuna ugaartiiu ku xugu noqona qultu waxaan idiyu yidhi raafic ibnu khadiid yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayo innaa annagu mulaaqul caduwi cadowgii kuwa la kulmaayaan nahay qadan berri berri kollayba gaalada inaan laysurayn oo cadowgii lala kulmaayo sidaasaan malaynaynaa walaysa macanaa la jirkaynana muddan midiyo ma ahaanin afa nadbaxu wax ma ku qala karnaa bilqasabi qasabka geedka qasabkaa wax ma ku qala karnaa haddaan midi weyno qasabka marka la kala jeexo xooga afuu yeelana marka geedka qasabkaa la kala jeexo marka waxyaalaha berriyoo kale aad filaydo in loo diyaargaroobo oo wax loo diyaarsado xadiisku tusa rasuulka allow berri cadowgiyaan la kulmaynaa wax midiyaana ma wadanno qasabka wax ma ku qala karnaa geedka qasabkaa qaala nabigu wuxuu yidhi maa anhara damma dhiig wixii daadiya wadukira smullaahi calayhi magaca allena lagu sheego bisinka loo qabto fakuluuhu cuna nabiga sal allahu calay wasalam ilaahay wuxuu siiyey waxa la yidhaha jawaamiculkelim waa kelimad macno badan koobsayda su-aashii la weydiiyeyna waa ka jawaabay wax ka macno badanna waa sheegay qasab kaliyuhu weydiiyey saxaabigu hadduu dhihi lahaa qasabka wax waa lagu qala karaa qasabka kaliyahan ogaa lahayn xukunkiisa hadhow haddii dhagax la helo afle haddii la helo geed kale haddana waxaan u baahanayn daliil kale laakiin nabigu qaacido guudu siiye wuxuu yidhi wax alla wixii dhiig ka keenaya ama qasaba ha ahaado ama dhagax ha ahaado ama bir ha ahaado bir kaliya shardi maaha wax alla wixii markii lagu kirkiro dhiig ka keenaya bismillaahina la yidhaahdo ku qasha biswe laba shayuu ka reebay laysa sinna iliga maahane waa dufra iyo ciddida ilig iyo ciddi labadaas wax laguma qala karo labadaas ma banaana in wax lagu qalo ilig iyo ciddi labadaas waxba laguma qali karo nabiga sal allahu calayh wasalam qaacidadaas guudu baxsha marka marka waxa wax lagu qalaa ma banaana wax culays wax ku dila inay yihiin ta nabar weyn lagu dhufto laysku burburiyo ee maxaa la rabaa wax intee lagu mudo dhiig keena inay noqdaan wixii ama ha noqdeen geed la kala jeexay ama dhagax af le ama bir waxay rabaan ha ahaadeen ibnulmundir wuxuu yidhi afar shay haddii la sameeyo culummada muslimiintoo dhan waxay isku waafaqsan yihiin gawra xalaala inuu yahy koow hunguri madoobaha in la jaro hunguri madoobaha waa meesha cuntadu marto labo hunguri caddaha in la jaro waa meesha aaryadu marto labo iyo saddex labada halbowloo labada hunguri ku leexsan oo labada dhinac ka mara oo geela iyo waa waaweyn biyo buufyaal la idhahdo waa muuqdaan labadaas halbowlana in la jaro afarta haddii la gooyo culummadu ijmaac waxay ku yihiin gowrac sax inuu culummada qaar badan waxay yidhaahdeen sida imaam shaafici iyo haddii labada hunguri la jaro oo xulquumka waa meesha aaryadu marto merii'ana waa meesha cuntadu marto wadajayna la yidhaha labada halbowle haddii labada hunguri la jaro labada kale in la jaro waa sunu leey shaafici waana xalaal neef laakiin horta labadan hala jaro marka waxaa fiican maadaama masaladii khilaaf ku jiro oo culummaduna ay yidhahdeen afarta marka la jaro khilaaf ma leh waxaa feecan in khilaafka qofku ka buqu hubsado afartaba inuu jaray afartaba inuu jaro inuu ku dadaalo wax alaba wixii lagu jaraana waa isku mid marka laga reebo inta nabigu dido ah ilig iliggaas ilig maroodiu noqon karaa mid geelu noqon karaa mid qofku noqon karaa ilig ma banaano ciddina ma banaano ciddidu ama qof ha ku taallo ama mid go-anoo meel taal ha ahaato ciddi geel ha ahaato ciddi goroyo ha ahaato ciddidu waxay rabtaa noqoto illa ciddiyo waaweyna jira wax lagu qala karo ciddidu miday rabtaa noqoto ciddi ma banaano in wax lagu qalo nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laysa sinna iliga maahan iyo wadufra ciddida nabigu wuxuu yidhi wa sa uxadiukum waa idinkaga sheekaynaa daali can daalika arrinkaas oo ah labada la diiday sababta loo diiday ama sinu iliga facadmu waa laf lafahana lama ogola ibnulmulaaqi wuxuu yidhi xadiiska waxaa laga fahmaa laf oo dhan inaan wax lagu qalin marka sababtoo ah shayga haddii ciladu caam noqoto xukunku caamu noqda sababta loo diiday iliga waa inuu laf yahay macnaheedu waxay tahay laf wax laguma qali karo lafahan oo xataa xoolaha la qashay lafahooda oo daahirkaa xoola laguma qali karo nabiguna wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam neef kasta oo la qalay oo bismillaahi lagu qalay marka hilibka dadka muslimka oo ka cunaan insigaa intii oo kale oo hilib ah ilaahay jinniga insiga u soo saara marka in laga najaaseeye lama rabo haddaad xoola ku qalato waa najaasoobaya lafaha marka lama najaaseeyo ilaa walaalahaagii jinniga ahiyo muslimka ahya waxaa ilaahay hilib u saara marka lagama najaaseeyo ma banaana wa ama dufru cidida fa mudda alxabashati xabashadaa wax ku qabaatay xabashaduna gaalay ahaayeen markaa halkaasna waxaa laga qaatay inay xaaraan tahay gaalada in la isku ekaysiiyo maxaa yeele fiiri ciddidii oo dhan nabigu wuxuu yidhi cillada loo diidaa gaaladaas xabashada oo markaas gaala ah ayagaa caan ku ah inay wax ku qashaan marka qofka muslimka waajib waxaa ku ah sifo kasta ama labis kasta ama dhaqan kasta oo gaaladu caan ku tahay waa inuu ka cararo waa inuu ka cararo maxaa yeelay nabigaa yidhi qofka dad isku ekaysiiya ayaguu ka mid yahi qofka gaalada isku ekaysiiya annaga naga mid ma ahan uu yidhi nabi sala allahu calayh wasalam marka xadiiskaas marka axkaam aad u badan ayaa laga qaatay oo qaybahaas aan tilmaannay ay ka mid tahay baabulabaaxi baabulabaaxi haadaa midkaanu baabulabaaxi udxiyooyinka baabkii ka hadlaaya weye abaaxi waa jamcu udxiya udxiyada waa neefka la qalo maalinta bisha dilxija toban tahay ilaa maanta saddex iyo toban ay gaarto marka udxiya ayaa la yidhaahdaa udxiya waxaa laga keenay daxiya oo laga soo qaatay waqtiga la qalo ilaa waqtiga barqadi in la qalo barqadi in la qalo sidaasaa sunnaha marka oo salaada ciidda laga soo baxee marka sharci ahaan waxaa loola jeedaa xoolaha la qalo maalinta tobnaade bisha ciidda oo dilxija maanta tobnaad ee salaada ciidda marka la tukado kadib salaada marka la tukado khudbada la aqriyo kadib aana gowraca sharcigaah bilowda ilaa wuxuuna socdaa saddex maalin oo maanta koob iyo tobnaad iyo maanta labiyo tobnaad iyo maanta saddex tobnaadna waa la qali karaa ilaa saddex maalin oo ka dambayda markii lagu daro ciiddii marka afaray noqonaya waa maalinta ciidda iyo saddexda ka dambayda qur-aanka wuu sheegay udxiyada ilaah wuxuu leeyahay fasalli lirabbika wanxar rabbigaa u tuko waxna u qal culimmada selafka gobol waxay yidhaahdeen salaada la sheegaa waa salaadii ciidda udxiyaduna waa midda ka dambayda axaadiistiina waxbaanba ka arki doonaa culimmada muslimiintu waa ku ijmaaceen inay sharci tahay cibaado weyn tahay laakiin waxay isku khilaafeen xukunkeeda ma waajiba mase waa sunna jamaahiirta culummada muslimiintu waxay mareen oy u badan yihiin waa sunno qof kasta oo awooda waa sunno bisha dilxija mar hadday gaarto toban inuu udxiyaysto waa sunno weliba qof kasta oo raba inuu udxiyaysto xadiiska saxiixmuslimka nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa ra'aytum hilaala dilxija wa araada axadukum an yudaxiya falyumsik can shacrihi wa can adfaarihi aw kamaa qaala sala allahu calay wasalam bisha dilxija haddaad aragtaan macnaa haddaad ogaataan inay dhalatay qof alla qofka idinka mida ee doonaya inuu udxiyaysto cidiyihiisa iyo tintiisa yuu taaban bisha mar alla marka la ogaado inay dhalatay waa inaad iska ilaalidee jirkaaga meel inaad ka taabato tinta dhammaan madaxa kaliya maahan wax alla waxaa jirkaaga tin ku taalama taaba karti ciddiyahana ma taaba karti markaad neefka udxiyadaa qasho kadib ad iska jare culummada muslimiinta waxay dhahn ilaahay baa xikmadda og kollayba waa sunnadii nabigo nabiga noo sheegay laakiin waxay u eg tahay xikmadda inay tahay waxaa la rabaa qofka oo dhammaystiran in naarta laga wada xoreeyo qofkii waxba ka maqnayn in naarta laga xoreeyo oo udxiyadaas iyo daacadaas ilaahay addeecay sunnadii nabiga nooleeyey ilaahay naarta uga wada xoreeyo udxiyada culummada gobola qaba waa waajib qofkii awooda oo xadiiska nabiga ka sugan nabigana waxaa ka sugan sala allahu calay wasalam inuu yidhi qof kastoo awooda udxiyada oo aan neef qalin maalinkaas meesha aan ku tukayna yuu naga imaan yuu naga soo aadi meeshaan ku tukayna saasuu yihi nabigu sal allahu calay wasalam marka waxay yidhahdeen culummadu sababtu uga celiyey waxay tusaydaa arrin weyn inay tahay qofaan waajib ka tegi lama ciqabo marka cibaado weynoo waajibuu ka tegi arrintaas marka waa in aad loo nooleeyo qof kasta waa inaad ogaata ilaahay ku siiyey xoolaha aa kule haddana qal fiiriya mideeda kale waxaan rabnaa inaan ku dayanno sida ilaahayna amray nabi ibraahim nebi ibraahim wuxuu gaaray wiilkiisii qalayr inuu qalo wiilkiisii ta soo qabto oo qiblada u jeediyo inuu waxaweye midida u saaro kadiba ilaahay ka furto annagana wiil qalnala ma lehe waa l neef ariya qalabal fiiri markaasaan ka cagajiidayna sow nasiib darra ma ayadaasaana qofka qayrkalu ku daydaa ilahay wuxuu leeyahay qof waxa weeyaan safiih a maahane qof kale nebi ibraahim dayashadiisa macnaha kama gaabiyo so uma jeedid marka waa inaan qof kasta oo awooda uu ku dadaalo waana mideeda kale waasicin ehelkaaga iyo dadkaa neefka marka la qalo saddexaa loo qaybinaa qayb ka mida hadiyad dadaa lagu ikraamo loo dhiibaa qaybna fuqarada ahaa sadaqa loo siiya inta kale ehelkaagaad siisaneen ehelkiina maalinta ciidda in loo waasiciyo biilka loo badiyaa la rabay awalba oo sunno aheed marka waa sunnadii nabigoo la raacay waa dariiqii nebi ibraahim oo la nooleeyey oo abal ambiyaa nabiyaalka dhan aabbahood oo nabiganu ka mid yahay dariiqiisii wey sal allahu calay wasalam waana ilaahay la caabuday oo xoolihii uu ku siiyey lagu caabuday marka aaday u weyntahay sunnadaas waa in aad loo nooleeyo alxadiiu tiscuuna bacda alaai mia xadiiska sagaashaneeya saddex boqol ka gadal rawaahu lbukhaariyu wa muslim can anas ibni maalikin radia allahu canhu bukhaariya muslima ka wariyeen anas ibni maalik qaala anas wuxuu yidhi daxa nabiyu nabiga waa udxiyaystay sala allahu calayhi wasalam bikabshayni laba wan laba wan uu ku udxiyaystay labadaas wan amlaxayni oo boor leh amlaxa waxaa la yidhaha caddaanka iyo iyo madowga isku jira caddaanka iyo madowga isku jira waa boorboor marka waxayna yidhahdeen culummada udxiyada geela ariga lo-da waa bannaanta laakiin nuucii nabigu ku udxiyaystay ajar gaaruhu leey midabka wanku ajar gaaru leey idahana hal sano inay gaaraana shardiya marka lagu udxiyaysana ariga riyahana waxaa shardiya laba sano inay u dhammaatay lo-da laba sano waa inay u dhammaatay geelana shan sano waa inay u dhammaatay marka waxaa la rabaa xoolahaas in lagu udxiyaysto waxaana ugu ajar badan kuwa nabigu ku udxiyaystay sala allahu calayh wasalam bikabshayni laba wan labada wan wanoo amlaxayni boor leh labada wan oo aqranayna geesale macnaha wana waa weyn wey marka geesale hadii lagu yidhi saas darteeda kuwa geesahana waa sunna si gaaray usi ajar badan yihi dabaxahumaa nabigu wuxuu ku gowracay biyadii gacantiisa wuxuu waa cibaado cibaado weyn dhogorteeda iyo lafaheeda iyo dhiiggeeda iyo kulli ajara laga helayo cibaadada gacantaada inaad ku samaydaha lagu dadaalo inaad qof u wakiilataa waa bannaan tahay qof fiican oo musalliho tukada qal waad dhigi kartaa laakiin axsan waxaa inaad adugu qasho waa inaad barato inaad cibaadadan adugu samayn karto haddaad marka adugu qali karin oo de dadka gabalaan waxba qali karin waa dhici kartaa qof muslimahoo tukadoo salaa ahlu salaada qalbi ta u wakiilato weliba meesha lagu qalaayo iska soo istaag haddaad awoodo adoo ka maqanna waa la qali karaa dabaxahumaa nabigu waa ku gowracay biyadii gacantiisa wa samaa ilaahayuu magacaabay wa kabara allahu akbarna waa yidhi wuxuu nabigu yidhi bismi illaah allahu akbar weliba duco dheer u akriyey sida saxiix ibnu qusayma ku sugan wajahtu wajiya liladii fadara samaawaati waalarda xaniifan musliman wama ana min almushrikiin ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi اlcaalamiin laa shariika lah wabidalika umirtu waana awalu muslimiin uu inta yidhi uu yidhi bismi illaah allaahu akbar allaahumma minka walaka min muxammadin wa ummati uu yidhi magaca allaanku qalaa ilaahay baa wax walba ka weyn ilaahayow xoolahan adiga xaggaagay ka yimaadeen adaanna siiyey awalba adaanna siiyey haddana adaan kuugu dhowaanaynaan kuu qalayna dartaa waxaana ka qalayahan ka udxiyaynaa aniga naftayda iyo ummadda nebi moxamed oo dhan ummadda nebi maxamed oo dhan welibaa lafdiga tirmidiga waxaa ku jira bismi illaah wallaahu akbar lafdiga horaan akrina wuxuu ahaa bismi illaahi allahu akbar wel wowla lafdiga tirmidigana waa bismi illaah wallaahu akbar markaasuu nabigu yidhi salى اlahu calayh wasalam haadaa canii wa canman lam yudaxi min ummatii udxiyadan aniga xaggaygay ka ahaatay iyo ummadayda inta ka mid oo udxiyaysa nabiga siduu dadka qaybka ula jeclaa fiili siduu qaybka ula jeclaa ilaa hal neef hal neef waxay udxiyo ugu fulan filan tahay ninka iyo intuu mas-uul ka yahay hadduu ninku afar reer leeyaho hal neef qalo waa udxiyaysta eelkiisoo dhanna waa ka udxiyey maaha in qof qof neef looga rabo marka ninka iyo intuu mas-uulka ka yahay hal neefaa udxiyo ugu filan hal neefaa ku filan duu badyana inuu heli karaa kutuse nabigu lamu ka dhig sala allahu calayh wasalam marka in aada sunnadaas loogu dadaalo wey wawadaca nabigu waa dhigay rijlahu lugtiisa calaa sifaaxihimaa dhamanadooda markuu qalay nabigu asagaa qalay dhinaca bidixdaha neefka dhulka loo dhiga marka la qalayo dhinaca bidixdaa neefku hadduu yahay ari iyo lo iyo n neefka dhinaca bidixdaa waa in dhulka la dhigaa dhinaca midigtaana waa in la kor mariya ilaa qibladaa loo jeedinaa marka halkaas dhamankaa oo cagta ka saaray si aan neefka u rafan oo macnaha uusan dhiig ugu hallayna ula jeeda middeeda kale ogaada neefka marka la qalo waa la sii daaya ha raftee ilaa waa cadaab labaad haddaad haydo ood u diiddo rafashada tan kaleetana neef adoo qalaayo neef kale waa inuusan kuu jeedin day xooluhu badan yihiin ilaa ilaahaa kuu sakira waa fahmaa gowrac marka wadnahaa go-aya intaan la qalin waa uu fahmaya qallinka marka neefka waa la kala qariya midka aad qalaydamanka kale waa la qariya kadibaa lasoo bixiyaa marka kadibaa lasoo bixiya marka intaa loo jeediya qiblada oo dhamanka dhulka loo dhigo bidixdaa ayaa la yidhahdaa bismi illaah wallaahu akbar allaahumma haadaa minka walaka ducada qofkii fahmaayeen hadda kutubta dham adkaartayna kugu taalla waa in la akriyo wajahtu wajiya liladii fatara asamaawaati waalarda xaniifan musliman wamaa ana min almushrikiin ina salaatii wanusuki wamaxyaaya wamamaati lilaahi rabi اlcaalamiina laa shariika lah wbidalika umirtu waana awl muslimiin bismi illaah wallaahu akbar allaahumma minka walaka min maxamedin wamati maxamedin nabiga lafdigaa iska lahaa alamlax maxaa la yidhaha alaqbar waa midka boorka leh alladii waa midka fii dhexdiisa sawaadu madow iyo wa bayaadun cadaan ay iskula yaaliin kaasaa la yidhahdaa amlax kitaabu ashriba haadaa midkaanu kitaabu ashriba cabitaanada kitaabkii ka hadlaayay weeye alxadiid alxaadi wa tiscuun bacda alaai mia xadiidka sagaashan iyo koob iyo saddex boqol ka gabaal rawaahu lbukhaariyu wa muslimu can cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma ana cumara cumar ibnu lkhadaab qaala wuxuu yidhi calaa mimbari rasuulillaah rasuulka ilaahay mimbarkiisa korkiisa isagoo mimbarkii rasuulka ka khudbayna ilaa nabiga gadaalkiis waxaa khudbay jiray abubakr abubakar kadibna cumaraa khudbay jiray mimbarka mimbarkana nabiga sala allahu calay wasalam iyo saxaabadiisaba markay ka khudbaynayaan dadka xalaasha iyo xaaraamtay aad u bari jireen wuxuu yidhi amaa bacdu markuu xamdigii soo aqriyi ka gadaal kelmadaas waa kelmad sunnaa in la yidhaahdo amaa bacdu wuxuu yidhi amaa bacdu intaas ka gadaal ayuhannaas dado inahu shaaniya nazala waa soo degay taxriimu lkhamri qamrada la xaaraamtinimaynta la xaaraamtinimeeyey aayadda suuratu lmaa-ida yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru wاlmaysiru wاlansaabu wاlazlaamu rijsun min camali shayطaani fajtanibuuhu aayaddaas weeye wuxuu yidhi cumar ibnu khadaab ayuhannaasu dado inahu shaaniya nazala waa soo degay taxriimu lkhamri qamrada la xaaraamaynteeda wahiya qamraduna min khamsin walxaalu soo degay dhe walxaal ayaa xaaraamayntu soo degay hiya qamrada min khamsin shan shay xaggood ay ka ahaato taxriimka iyo xaaraamaynta markuu soo degayey shan nuuca qamrada laga samayn jiray fiiri geed qamre la yidhaha ma jiro qamro waa wixii wax maandooriye waa maandooriye fiiriya bal waxyaalaha laga samayn jiray shan shay aa laga samayn jiray markii ilaahay uu yidhi qamra waa xaaraam allana ma kala qaadin shantu waxay ahayd sidaan fiiri min alcinabi canabka canabka waa waxyaalaha xalaasha waxa ugu xalaalsan soo maha laakiin markii inta la majuujiyey oo la qamiiriyey maandooriye uu noqday qamru noqday isagaaba asal u ah watamri timirkana waa laga samay jiray waa nuuca labaad walcasali malabka waa laga samay jiray walxindati sareenta ama qamardiga waa laga samay jiray washaciiri heedana waa laga samay jiray shaciirku waa nuuc oo qamardiga nuucyadiisa ka mida laakiin qob uu korka ku leeyay laakiin qamardigu qob caadiya ma leh xuubka yarka oo korka uga dhegan maahan marka fiiriya shanta laga samay jiray shantuna xalaalay ahaayeen laakiin qamro waxay xaaraam ku noqotaa dhammaantood inta la qamiiriyo ay maandooriye noqonay idan marka qamro waa maxay marka cumar wuxuu yidhi waalkhamru qamro maa shay weeye khaamana daboolo alcaql marka ogaada qamro waa wixii caqliga daboolo shaygu hadduu maandooriyo yahay waa qamro sababto eegeed qamro la yidhaha ma jiro hadda shantan yaa ka xalaalsan haddaysan wax dhibayn canabkii timirtii malabkii qamardigii shaciirkii waa wixii ugu xalaalsanaa soo maaha haddii laakiin inta la huuriyo ama la qamiiriyo ay maandooriyo noqdaan waa xaaraan haddii caanigii laga sameey haddii wax kale laga sameey dadka gobola markii moogtahay oo iska mucaanidiina jiro marka la idhaahdo baalkan qaadkaa iyo ma waa xaaraan ayleeyiin waa geed ilaaheeye waxa weya qaadku waa geed ilaaheeye ee malabku soo geed ilaahay timirtu geed ilaahay soo maa canabku sideedaba wax aan alla abuurin miyaa jira maxayse waa geed ilaahay ilaahii abuurayaa waxna xaaraam ka dhiga waxna xalaal ka dhiga fiiriya ilaahii abuurta ee wax alla abuura maa jira hadda doofaarkaba alla abuuray soo maaha wax aan alla abuurin ma jira xayta waa geed alla war ilaahayaan ta abuuray oo wuxuu abuuray imtixaan ta abuuray oo dhexdeena dhigay yidhi kana waa idinka xaaraam kana waa idin xalaal marka waxaad fiiridaan qur-aanku qaabku u hadlo qamrada markuu ka hadlaayay wayasaluunaka can alkhamri wاlmaysiri qul fiihimaa imu kabiiru wamanaaficu linaas waismuhumaa akbaru min nafkihimaa iri ilaahi weynaa wuxuu leeyahay qamrada iyo qamaarka nacfiyaa ku jira laakiin dembigooda ka weyn iyo dhibaatadooda nacfigooda culummadu marka waxay yidhaahdeen aayaddaasu waa qaacidu maa kaura daraaruhu can nafcihi fa huwa xaraam aayaddaas waa miisaan aad u weyn shay kasta oo dhibaatadiisa iyo nacfigiisa dhibaatadu badnaata waa xaaraan waxaa isweydiinla iska daa iska daa haddee qof aan mogta mucaanida laakiin dhammaan dadka cuqalada ah xataa dadka cuna iska daa warqaadka nacfiga iyo waxtarka uu leeyahay iyo dhibaatadiisa yaa badan dhibaatadiisaa badan markaasan haddaan wadamadii kafarada ahay gaalada ahaa aan ogolayn ayagoo adduunyadooda ilaashana oo aan aakhire ka fakerin ayaan waddankoodii u ogolan oo maraykan uma ogolo oo ingiriis uma ogolo ka war annagana waa nalku soo xaaqa laa ilaaha illaa dadka cunaana og dadka cuna laftigooda hadii la weydiyo laydha baalkan dhibaato ma leeyahay madaxuu ku qabsana nin shiiqa hadda kahor dhibaatadii ka dhacday waa la oga nin shiiqoo idaacad ka fadwoo jiray nin odayaba darawal u ahaa oo idaacadda u shaqay jiro hadda guriga gey jiray awoor gurigii intaan usii wadin uu yidhi yidhi ma maqasho inaan idhi lacagta qaadka laga shaqeeya waa lagu xaji karaa markaasuu yidhi ma qaada xalaalaha shiik tiri haa markaasuu yidhi dadka aan cunin u sheegin aniga kaa dhegaysan maayo anu waa cun ilkayga fiiriyo dhuxulo a ka ha ma waxaad ileedahay yuu yidhi waxa saas kuu galo ilaahaya xalaaleeyey oo dhibaatadaanba alla xalaaleey miyaad ileedahay dadka aan aqoon waa kaa dhegaysanay laakiin qof qaad cuna kaa dhegaysan maayo waa xalaal sababtoo waxaan fahmaynaa dhibka nugu hayo ninkaas fiiri waa caqligiisu waxbaa ka jooga ninkii waa un haw iyo nafa dhibayda maahane waa nin dareenna soo maha marka waa dhibaato weyn oo cuduro qatar cuduro qatar soo ma jeedi hadda kahor ninshe wuxuu u sheegay masaajid hargeysa ku yaallo weyn oo jaamica hargeyse ah nina ka istaagay dhaqtara waa qayla dhaami war dhegaysta ummad yahay anigu tegey anigu waa tegey laakiin qaadaan inkaga digayo waa tegey waa dhaktaraan aaday dabadbaa lay qaaday waxaa la sheegay inay ii dhammaatay taa beerkayga igu dhammaatay waxa u dhammeeyeyna waa sunta qaadkaas marka la beerayo sunta lagu buufinayo cayaanka looga ilaalina suntaasaa beerkaaga u dhammaydaa layidhi war ilaahay ka baqa war idinku iscayniya uu leeyay kawa maalma kadib ninka iska teg soo ma jeedi marka war ilaahay in laga cabsada rabo war waxaan nolol male nolol male naftiiu baabi'ina xoolihii baabi'ina waaa waxaa noocaasa dad caqli leh ma aqbalaan laakiin ummad ay u dhammaatay oo aan diin ilaashayn oo aan naf ilaashayn oo aan jir caafimaad ilaashayn oo aan nolol ilaashayn oon dhaqaala ilaashayn unbaa lagu samay kara ee ummad caqli leh oo jiritaankooda ilaashayda xoolahooda u naxaya caafimaadkooda u naxaya nabadgelyadooda u naxaya caaqibadooda u naxaya qaad looma soo dhoofin karo ma loo soo dhoofin karo laakiin dad iskuma talidaa oo la waxa wa looba ooyaanoo qashinka lagu fogeeyo soo ma jeedi madaxweyne kenya waagii yar maalmihii la joojiyey hurda igama soo dhicin u yidhi ilaa aan soo dhacshay qaadkii soomaaliya in loo raro sababto ummadaydii dhan waxay ku noolaaneen ka war ha maba seexan u yidhi hal mar ma aana seexan markaan maqlayba qaadaa laga joojiyey soomaaliya maxaa yidhaha aada dadkan yaa biila bal saas uga fakera habriiqa qawnaayo cawaanta markaasaa annaga dadki dha uma dhan oo muslim oo boqolkii boqolkii muslim ah aafiiri aa lagu soo fogeyna oo aan ayaga qofka qayliyaa iyo qofka hadlaa lama ah iyo qof uu booyayo le war ummadaydi waa gubay in la yidhaha waa ummad baabaaday dhaqaale male maalin walbana saddex boqoloo kunoo dollaroo rasaysan la qaado ya maxaana lagu soo bedela haddii saddexda boqol inta laka qaata aan wax naloo keeni waa waxna ee cudur iyo fawdo alagu soo bedela waa bahalka dadku markay cunaan dadka laynayaan markuu waayo dadku u layna si uu ku helo dadka u layna soo ma jeedi marka waxaas waxaa la rabaa qof kasta kollayba ilaahay hortiisa marka la tago qof walba awooddiisa alla wax ka weydiinaya odayaasha caqligana inay ka hadlaan oo dadka suldada iyo madaxnimada haystaa ay hor istaagaan oo dadka cuqalada ah oo dadka wax tusaaleeyaan oo culummadu qayliyaan oo qof walba isku dayo ummaddan gubatay in la badbaadiyo adduun iyo aakhire kahooga ku dhacay ummaddan marka waa rin runtii aad u muruga leh subxaan allah subxaa allah baadiyaha waay xoolaha baadiya hadda lagama yaqaana neef baadiya arki mayda yaa u dhameey ma taqan muqayid meeshuu ku arka inta qabtuu gaad qaad ku gadaa awalna xoolu meelahaas inta bilo iska joogaana la heli jira marka wax laga sheekeeya maaha miyigaa ka badan hadda magaalada sida looga cuno marka meel dhibaatadeeda ma qofku hadduu u fiirsado waa la yaabaya dhibaatada bahalkaas ummaddan ku haya hooyadii inta u daydo ogii canihii oo korido markuu noqdo birimo a inta lixdan doolar laga bax shaqaad laga soo baxa ayadoo gaajo baadiyaha la taalla oo cudur la taalla oo fakri la taalla oo qaawnaan la taalla orgiga iyo canaha u daydo qaadaa lagala baxa hooyo oo kiiya joogto qaawena lacagtii doolarkii ku raaxaysan bal waxaas halkee le caqligaas qaabkuu shaqay kara waxaas inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun marka war arrintaas maaragtay qof walba un intuu ka geysan karo ha ka geysto in ummaddan laga inqaadiyo balaayadaas marka qaacido hadalkaas cumar ibnu khadaab aad u fihim walkamru waa maxay kamru walkamru kamradu maa khamara alcaqla waa wixii caqliga daboola waa maandooriy waa maandooriy ama xashiish ha noqdo ama calag kale ha noqdo wuxuu raba ha noqdo alaaun saddex arrimood uu yidhi cumar ibnu khadaab wadidtu waxaan jeclaaday anna rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam kaana inuu ahaado cahidda ilaynaa mid nagala ballama fiiha saddexda cahdan ballan ballankaasoo nantahi ilayhi aan ku gaabsanno wuxuu yidhi saddex arrimood waxaan jeclaa lahaa rasuulka nas cad oo go-an inuu nooga tegi lahaa oo aan ijtihaad loo gelin maxaa ila marka la ijtihaado waxaa dhici karta in la gafo qofka mujtahidka ajarba ha yeesho qadda iyo suna macfi ha noqdo laakiin inuu gafaa dhici karta laakiin nas haddii la helo naskaa la yska dul istaagaa saddex masalo aad u ad adag ballan adag nabigu inuu naga sii lahaayaan jeclaa saddexdaas waxay yihin aljaddu awowga dhaxalkiisa weeye dhaxalka awowga aad u adagyi waa marka oo walaalo meydka la dhashay iyo awoowi ay kulmaan oo salafka gabalaa dhihi jiray dadka waxaa naarta ugu dhiira og qofka yidhaahda qof dhintay oo dhaxalkiisa ay wada leeyihiin awowgiis meydka dhintay awowgiis aabiis dhalay iyo walaala la dhashay meydka qofka yidha anaa wax u qaybaayo xoolahaas dhaxlaayo naarta qofkaasaa dadka ugu dhiira ogay dhihi jireen salaf waa masale aad u imtixaana naarta qofka dadka ugu dhiira og waa qofkaas waa qof yidhaahda dhaxal ay isla leeyihiin maydka awowgiis aabiis dhalay iyo maydka walaalihiis qofkay xabadka u garaca yidha anaa dhaxli aqaanoo ku taqawsay ii keena masaladaas marka waa masale aad u adag masalada kale wal kalaalatu wey kalaalo kalaalo waxaa la yidhaha mayd aan welad uu dhalay la arag wax weladoo ka farcamay maba jiraan ama isagoo ha dhalo ama wiilu dhalay ha dhalo waalidkii dhalay oo oo mudakarkaayo aabba iyo awowona lama arko halaalaa layidhaha welad uu dhalay iyo wiiluu dhalay weladuu dhalayoo dhaxlaa lama arko wiil iyo gabar midna wax uu dhalay dhaxli maayaan asal oo mudakarana ma jiro oo dhaxlaya oo aabbe iyo awow qofkaasna kalaalaa la yidhaahda tan saddexaadna wuxuu yidhi wa abwaabun waa baabyaal oo min abwaabi riba kami ka mida abwaab oo baabyaalka ribada ka mida ayaguna waa adag yihiin marka aad in loo fahmo oo layskaga ilaaliyo wey in lagu qaldamo alxadiiu ثaani wa tiscuun bacda alaaثi mia xadiiska saddex boqol ka gadaal xadiiska sagaashan iyo labaiyo saddex boqol ka gadaal rawaahu bukhaariyu wa muslim bukhaariya muslim waxay ka wariyeen can caaisha radia allahu canha ana rasuula اlahi rasuulka ilaahi salى اllahu calayhi wasalam su-ilo waxaa la weydiiyey can ilbidci bidciga aa la weydiiyey marka waxaa la weydiy bidciga muxuu yahay waa waa cabitaan malabka laga sameeyo cabitaan oo malabka laga sameeyo weeye bidcigu waa cabitaanka malabka laga sameeyo rasuulkaa la weydiiyey xukunkiisa nooga warramaa leyii marka fiiri malabkiiya la qasaa cabitaan caadiah laga dhiganaa haddii marka uu uu inta isbedelo lagu daroogoobayo waa qamr marka nabiga fiiri qaacido guudu sheega marka fa qaala nabigu wuxuu yidhi kullu sharaabin cabitaan kasta oo askara wax marqaamiyaa fahuwa xaraam waa xaaraam fiiri ama ha ahaado mid malab laga sameeyey ama wax kale ha laga sameeyo kala qaad ma leh hadduusan waxba marqaamayna haddee malab la qasoo biyo lagu qastay dhib ma leh waa xalaal timirta haddaad inta biyo ku qasato iska cabto waa xalaal canabka haddaad biyo ku qastood cabto waa xalaal laakiin waa shardi maxaa ah yuusan marqaan keenin wixii waa inuusan keenayn daroogo cabitaan kastoo daroogo keenaa waa xaaraan waana qamr saasaa nabigu yidhi sala allahu calay waslm oo caqliga bedela kullu sharaabin cabitaan kastoo askara wax marqaamiyaa fahuwa xaraamu albidcu nabiidu lcasal bidci waxaa la yidhaahdaa cabitaanka malabka laga sameeyey الxadيiث الثالث وتسعوuن baعda ثaلaaثمiئة xadiiثka sagaaشhan iyo saddex iyo saddex boqol ka gadaal rawaahu الbukخaariي وamuslim can cabdلaahi بni cabaasin radي الlahu canهuma bukhaariya muslimaa ka wariyaan cabdلlahi بni cabaas qaala cabdالlahi بni cabaas wuxuu yidhi balqa cumara cumar بn الkhadaab waxaa soo gaaray أna fulaana ninka hebel ah baaca khamran qamra inuu gaday ninku nin saxaabiyuu ahaa mas'alada wuusan fahmine nin xumaan iyo qalad u qasdaya ma ahayn nin xaaraamta xeeladaysanayana ma ahayn ninku nin saxaabioo jaliil ah u ahaa waa samurata bna jundub saxaabiga la dhihi jiray sida saxiix muslimka ku taalla samura ibnu jundub weeye ninkan markaa wuxuu guddoomiye ama waali ka ah magaalada basra cumaraada uga dhigay ibnulkhadaab magaaladaasu waali ka ahaa gaalada joogta jisyada laga qaadayo uu qamro ka qaadi jiro waxay leeyihin annaga meeqaana la ka rabay intaas hadda qamradaana hayaa bal ayada iga qaado luu gabo markaasuu inta gabo oo iyaga iyaga cabaay cid kale cabimayda ka gabo oo kuwa gaalada kaloo cabayda ka gabo lacagtaas dhiibi jir oo lagu shubaa baytulmaalka muslimka uu leey waa ka soo qaaday gaaladii xaqii lagu lahaa cumaraa loo sheegay cumar marka aad u qiiro badnaa wax yar sharciga in la khilaafo waa dhibsan jir maahan uun xoola ha lehba isaga ujeeddadiisu sharciga in la khilaafo aad u dhibsan jiray fiiri sida cumar yidhi balaaqa cumara waxaa soo gaaray ana fulaanan hebel baaca khamran uu gaday fa qaala wuxuu idhi qaatala allahu fulaan hebel allaha nacalad ku rido nacalad alla kugu riduuyo marka waxay dhaha culummadu hadda lafdigan ulama jeedo macnihiisa ee waa canaan waa kelimad oo zajri ah ee naxariista allaha ka fogeeyadii maha waa kelimad canaan waa kelimad canaan ah oo tusayda sida uu uga qirooday in sharciga la khilaafo marka qof kastoo muslim ah dhaqanka cumara laga rabaa waqaasatan madaxda muslimiinta in un xoolo la helo inaan laga fekerina laga fekero waxa la helaya inay xalaal noqdaan xalaal inay noqdaan oo dariiq xalaala lagu helo hadii un laga fekero keliya xoola ha la jamciyo haddee naara qofkaas cunayda hadhow marka fiiri cumar lacagta ninku isaga usoo dira cuni ma tag gabo qamrada uu cumar u dira lacagta uu leeyahay baytulmaalka lagu shubo muslimiintaa iska leh ma aqbalin marka cumar waaba hadda kelmadaas adag waa ka yidhi qaatala allahu fulaanin hebel allaha lacnada u yidhi wuxuu yidhi alam yaclam yuusan ogeyn anna rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam qaala inuu yidhi qaatala allahu lyahuuda yahuud naclad allaha ku rido xurimat waa laga xaaraamtinimay calayhim yahuudda ashuxuumu xayrta ama baruurta baruurta waa laga xaaraamtinimeeyey fajamaluuhu waa shiileen fabaaquuhaa waa gabe xayrta waa laga xarimay marka yahuuddu weligood waxay caan ku yihiin shayga marka ilaahay ka xarim inay xeeladaystaan muuqaalkii la xarimay muuqaalan ahaynaa loo yeela aaila annaga ilaahay waa naga xarimay khalaas markaasay gadayaan lacagtay cunaan annagu lacagaan cunay leeyi marka fiiriya shay haddii ilaahay xarimo lama xeeladaystee waa laga haran halkaas marka culummadu waxay ka qaacabteen qaacido weyn shay kasta oo isticmaalkiisu xaaraan yahay beeciisuna waa xaaraan shay kasta oo isticmaalkiisu xaaraan yahay beeciisuna waa xaaraan marka qamrada waa xaaraan in laga ganacsado dhammaan maandooriyaha waa saas dadka gobol oo xoogaaan hadday diinka oqoon u lahayn a waxay leeyihiin doofaaran soo qabayna gaaladan ka gadayna qamran gadayna gaaladan kalayn adoo cunay wey taas soomaalida horena waa yiqiin oo ku yidhi baktiga ma cunee maraqan ka caba anugu macnaha shay alla xarimay say ku dhacaydaan inta gadan lacagtii cuna waa wa waa arrin qalad ah qof walbaa fahmi karo marka shay haddii isticmaalkiisa xaaraan uu yahay lacagtiisuna waa xaaraan والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد